kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa toddobaadkiina dhaafay sheegay in adduunyadu aanay u dulqaadan karin adeegsiga hubka kiimikada isagoo ka hadlayey dalka suuriya oo dalalka reer galbeedka qaarkood sheegeen inay hayaan caddaymo muujinaya in xukuumadda suuriya ay hubkaasi adeegsatay obama ayaa intaasi ku daray in maraykanku bulshada caalamka kala shaqayn doono sidii baadhis adag loogu samayn lahaa xogta ilaa iyo hadda la hayo obama ayaa sidoo kale ka hadlay khatarta ay leedahay in hubkaas kiimikadahi uu ku dhaco gacanta kooxaha xagjirka ah arrintaas ayuu sheegay inay sii kordhinayso wax ka qabashada xaaladda suuriya isagoo adeegsiga hubka kiimikada ee la sheegay ka hadlayana waxa uu yidhi dowladda suuriya inay hubka kiimikada u adeegsato dadkeeda waa xadkii oo ay dhaaftay taas oo beddelaysa xisaabaha yaga iyo sida dowladda maraykanku ay arrintan ula tacaalayso ayuu yidhi haddaba waa maxay xogta la helay ee sheegaysa in xukuumadda suuriya ay adeegsatay hubka kiimikada ah waxaa arrintaasi ka hadlaya cabdikariim cabdiraxmaan xaaji xasan oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada san diego ee gobolka californiya ee maraykanka eedahan lagu soo eedeeyey dalka suuriya dhawaanahan waxaa jirta in khaasatan dalalka reer galbeedka oo markan ay ugu horeyso ingiriiska iyo faransiiska iyadoo ay halkaasi iyaguna ay ku jiraan wadamada qatar iyo israael oo maraykankuna hadda uu sheegay misna oo arrintaasi ay xaqiijiyeen ay tahay in ay dowladda suuriya adeegsatay sunta gaaska ah iyadoo markaasi kula dagaalamaysa kacdoonka ku socday ee hadda gaaray ilaa labada sano waxaana ay sheegayaan wadamada reer galbeedka khaasatan maraykanku inay bishii march hadda war ka soo baxaya ay leeyihiin ayay suuriya ciidamadeedu isticmaaleen magaalo la yidhaahdo khayr al asad oo u dhow magaalada weyn ee calaba la yidhaahdo halkaasi oo dad la sheegay inay soo gaadheen wadanka jordan oo lagu daweeyey lagu arkay raadad markaasi sunta la yidhaahdo agent fifteen ooyada markaasi wax u dhinta dareenka dadka islamarkaana sababta dhimasho marka eedamahaas ayaa hadda jira inkastoo taxadirkuna uu jiro oo aynan rabin inay ku degdegaan oo weli baaritaana ay sheegayaan inay wadaan eedeymahaas taxadarka laga muujinayo ee baadhitaanka laga samaynayo ayaa dad badan oo siyaasadda caalamka falanqeeya shaki gelisay iyaga uu shaki ka muujiyey in eedeymahaasi ay xog adag ku salaysan yihiin iyo in kale cabdiraxmaan maxamuud muuse oo ku sugan magaalada minneaboles ee gobolka minnesota ayaa ka hadlaya aragtiyada kala duwan ee laga bixiyey hadalkan reer galbeedka ka soo yeedhay runtii su-aasha ugu muhiimsan waxa weeyaan xilliga ay xogtan kusoo beegtay iyo arrimaha laga yaabo in looga dan leeyahay walaacaan deg deg ah ee laga muujiyey hubkan maadaama taliska umka muddo laba sanadood kudhow dadkii shalaynayay ama uu adeegsanayay hubab noocyo kala duwan ah oo wax kumaab ah haddaba waxaa dhici karaa dhowr arrimood oo suurtagal ah oo arrintani ay laga yaabo inay ku qotonto waxaa dhici karta in ay jiraan qorshayaal hore u degsanaa oo ahayd in lagu fargeliyo dalka suuriya xagga dalalka reer galbeedka oo imika la doonaya in arrintani looga dhigo marmarsiyihii qorshaha lagu fulin lahaa waxaa kaloo iyadana meesha aan ka marnayn awoodda isa soo tareysa ee jabxadda annusra oo walaaca weyn ay ka qabaan dalalka reer galbeedku iyadoona waxaa dhici karta sidoo kale inay hayaan sirdoonka reer galbeedku xoogo sugan oo hubka sawaariikhda ama hubka kiimikada ah oo in uu gudbiyo talisko ciidamada xisbullahi taasoo arrin halis ah keeni karta xagga gobolka waxaa kaloo iyadoona dhici karta inay istuseen in taliskii uu aada u daalan yahay awooddiisana kala daadatay oo malaa iminka ay sahlan tahay in haddii howlgal militarioo kooban la sameeyo la iskaba raacin karayo ama waxaa suurtagala in ay jiraan dalaal awooda gobolka sida turkiya urdun ama sacuudigu in lagu qanciyey inay iyagu hormood ka noqdaan howlgal militarioo xadidan oy maxay hayday reer galbeedka hondusha ka taageeraan arrintanina imika ay tahay sababtii la doonaya in adduunka laga iibiyo aynu xasuusanana hubkii berigii ciraaq weerarayay layidhi way haystaan markii dambena beenoobay hubkaas beenoobay waxa uu khasaare ba'an u geystay dalkii la weeraray ciraaq iyo dalkii dagaalka hormoodka ka ahaa ee maraykanka oo khasaare naf iyo maalbahi ay soo gaadheen madaxweynaha hadda xilka haya master obama oo isagu ilaa iyo intii uu xubinta koongareeskaha ka soo horjeeday dagaalka ciraaq ayaa dagaalkaas soo afjaray markii uu xilka madaxtinimo ku guulaystay haddaba haddii dalalka siyaasadda suuriya ka soo horjeeda ay go'aansadaan in tallaabo la qaado maraykanku mar kale ma ku dhiiran doonaa inuu tallaabo militari ka qaado xukuumadda suuriya mar kale cabdikariim cabdiraxmaan xaaji xasan waxaan filayaa inaynan ku degdegi doonin laakiinse ay leeyihiin mar haddii madaxweynihii maraykanka uu yidhi waxay haddii ay suuriya isticmaasho arrintaas sunta ah waanu waxbaan ku tabanayna ayna isla sheegayn hadda isticmaashay in markaasi ay u noqon doonto in ay wax ka qabtaan arrintaasi si ay noqotoba laakiin se aynan shacbigu aynan diyaar u ahayn marka waxaad moodaa inay waxoogaa khilaaf halkaas uu ka jiro oo dowladdii oo maadaama uu hadal ka dhacay rabaan inay meeshii aanan loo qaadan inay hadalkooduna wax miisaana lahayn oo ay odhan karaan iiraan iyo waxay u tahay iyo waddanka kuuriyada waqooyi oo islamarkaasna haddii inta maraykanku wax yiraahdo haddana aynan wixii aynan ka dhabaynin ay noqon doonto yani waxaanan miisaan lahayn marka saameynta guud waxay noqon doontaa un in kolleyba iyagu siday leeyihiin in at least ay ama ugu yaraan ay ciidamada maraykanka aan la geen doonin meesha laakiinse ay dowladaha reer galbeedku iska kaashadaan sidii loo ilaalin lahaa meelaha ay ku jiraan ama warshadaha markaasi sameeya ama lagu kaydiyo hubkaasi ee suuriya ah inay markaasi loo diro ciidamo gaaro halkaasi lagu ilaaliyo si aanay gacanta ugu gelin dad kale ama dowladda suuriya aanay isla markaasi isticmaalo dowladda suuriya waxay leedahay xulufo cudud weyn oo waxay taageero ka heshaa dalalka ruushka iyo shiinaha waana sababta la sheegay in maamulka bashaar al asad uu ilaa iyo hadda u soo gaadhay haddaba haddii faragelini dhacdo waa maxay tallaabada ay qaadi karaan dalalkaas ruushka iyo shiinuhu mar kale cabdiraxmaan maxamuud muuse orta runtii waa xaalad murugsan ruushka iyo jaynuhu markasta arrinta weydiidan yihiin weliba ruushku wuxuu u arkaa saldhigiisii ugu dambeeyey ee gobolka inay tahay qaacida dardus haddii uu ka baxana in maxay ahayde taskala ridana inuu meesha ku waayiyo saaxiib istraatiiji ah iyo daran siyaasadeed oo muhiima jainuhuna sidoo kale iminka wuxuu noqday awood soo tarayso caalamiah laakiin filimayna marnaba sida la saabaalinayo siyaabo kale oo ay maxay ahayday ay dee ama hadday noqoto inay carqalabeeyaan dhanka golaha ammaanka baan laga saaro mooyaane inay dagaal qayaxaan ay ku qaadaan ama ay dagaalkayguna qaybtooda kasoo galaan way yar adag tahay waa xaalad murugsan xaaladda suuriya markaa ruushka iyo qaab military in u farageliyaan lama filayo sida ka muuqata inkastay suurtagal tahay laakiin qaab siyaasadeed ama inay maraykanka meelo kale ay ka carqaladeeyaan waa laga yaaba oo dana iyaguna ay kala haayaan oo ay meelo kale iskaga yarashadaan xiisuba marka saasaa laga yaaba inay in uga jawaabaan ama uga falceliyaan
dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta ku soo qaadannay eedaymo cusub oo loo jeediyey xukuumadda suuriya iyadoo la sheegay in hubka kiimikada ay u adeegsatay dadkeeda intaynu barnaamijkan oo kale a mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo